In ka badan boqol iyo laba arday oo baratay culuumta caafimaadka sida shaybaarka, kalkaalisnimada, umulisinimada, isla markaana ka aflaxday Machadka Tababarada iyo Baaritaanada United Diagnostic Centre ayaa munaasabad qalinjebin ah loogu qabtay magaalada Beledweyne. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka Machadka, Bahda Waxbarashada, waalidiin, macalimiin iyo marti sharaf kale. maamulaha machadka United Diagnostic Centre Dr. Mukhtaar Axmed Cumar ayaa ka warbixiyay munaasabada maanta halkan waxaa ka qalin jebinaya brograms kala duwan ardada ka qalin jebinaysana run ahaantii waa boqol iyo laba arday machadka united diagnosis and training center waxa uu leeyahay saddex hadaf oo kakooban uu leeyahay inta run ahaantii ardada ku waxaan soo saarnaa annaga arday xirfad leh dhisan isku kalsoon akhlaaq leh bulshadiisana wax u qaban karaa asiga shaksi ahaantiisana wax isku qaban kara united diagnosis and training center ma aha macad loo furay lacag dhaqaale loo furay ma aha united diagnosis and training center mar walba waxay la daran tahay bulshada soomaaliyeed ee ku naqan gobolka hiiraan united waa macadkii ugu horeeyey ee booqda dad masaakiina ee kasoo barakacay degmada maxaas ee kusoo barakacay ceelgaal muddo fogaanta intuu la egya waa arki kartaan tusaale beledweyne ilaa ceelgaal maxaa ku baxaayo maxaa qarash ku baxaayo muddo intee la eg waxaasoo dhan maadka united wuxuu dhabarka saartay inuu u adeego dadka masaakiinta ee dadka danta yar qaar ka mid ah marsharaftii kasoo qayb galay munaasabada ayaa bogaadiyey ugu horeyn allah ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala na siiyey nicmooyinka faraha badan ee aan la koobi karin intaa kadib waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin idhaahdo ugu horeyn tiimka united iyo agaasinkooda maamulka macalimiinta ardada iyo dhammaan dadaalka ay haayaan waxaan leeyahay hambalyo waxyaabaha dhiirigelinta leh ay bulshada la garab taagan yihiin oo runtii aysan ahayn fikir iska yimid oo yahay fikir dadaal ku yimid aada iyo aadaan u hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa
ka shaksi ahaan waxaan ahay ninka keliya maaragtay ardada reer hiiraan garab taagan mar walbane dareenkooda la dareen ah la iskana weyneynin la shaqeeyo duruufahooda adag iyo waxooda dhanna ka warqabo aan dareemayno iyo hoolaha adag aad bulshada a u haysaan waxaan rabnaa inaan idinku dhiirigelinno inaa hore aa u socotaan maanta waxaa daaris helay oo ka faa'idaystay oo biri aan heli doonin ardada maanta ka faa'idaystay inay ku biiraan maxadkan ayna ka bartaan maadooyinka midwaabiliga iyo mataqaanaa nutritionka iyo public healthga waa maadooyin aasaasu ah ardayga marka uu baranaayo caafimaadka baranaayo dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo machadka tababarada iyo baaritaanada caafimaadka united tan iyo markii la as-aasay